laba kun labaatan iyo afar waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee amisom ee hadda atmis loo yaqaanahay inaan macsalaameynaan rabnaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed oo aan maanta ugu bishaareeyo mar horeba ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ay la wareegeen goobihii ugu horreeyey oo ay bannaysay atmis goobihii ugu horreeyaan la wareegnay bisha sebtembar ee nagu dhow kuwo kalean la wareegi doonaa sanadka dambena sidoo kalean ula sii wada wareegi doonaa ilaa bisha disembar aakhirkeeda laga gaaro oo goobta ugu dambaysa aan la wareegi doono haddii alla yidhaah intaasi walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax oo ugu weyn waxa waaye dadka iyo dowladdooda oo iskaashaday waayo inaad fahamtiinaan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dowladdoodu inay iskaashadaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa al-shabaab waxaan dagaal waxaan dagaal horay ugu baaqnay waxaa la yidhaha garanwaa oo aan rabno hooyada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadowgu noo dhuumanin marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal qalbigiinna isku furno aan iscafinno aan isisku dulqaadanno aan maxaan ku dhaha dowladdana hala garab istaago maanta hala garab istaago berri hala garab istaago weligaa intaan nooshahay dawlad ku nool